ukrain ayaa sheegtay inay la wareegtay siddeetan iyo laba deegaano oo ku fadhiya dhul dhan kun boqol iyo konton kilomitir oo isku wareeg ah oo gobolka ah tan iyo lixdii bishan agost wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrain ayaa waxay sheegtay in tiradaasi ay ka badan tahay kusoo siqidda ruushka ee ukrain sannadkan isaga oo warbixin kooban oo muuqaala siinayay madaxweyne zelenski taliyaha ciidamada ukrain sariski ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal ka dhacay aagga malaya loknaya oo qiyaastii in ka badan kow iyo toban kilomitir u jirta xuduudda ukrain waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in dagaalka halkaasi ka socda uu u suurtageliyo milatariga ukrain inay gacanta ku dhigaan maxaabiis badan saraakiil ka tirsan ukrain ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan boqolaal ka tirsan ciidamada ruushka la qabtay iyaga oo rajo ka muujiyey intaasi ay soo dedeji doonto isdhaafsiga dagaalyahanada ukrain ee lagu haysto ruushka ruushka ayaa duulaanka ku tilmaamay daandaansi weyn waxaana uu wacad ku maray in uu ka aargudan doono kana bixin doono jawaabta ku habboon in ka badan laba sano tan iyo markii uu bilaabay ruushka duulaanka baaxadda leh ee uu ku qaaday dalkaas yar ee ay dariska yihiin wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay iska caabiyeen weerarada yukrain ee dhowr goobood oo ay ku jiraan meelaha ku dhow tuulooyinka jordefka roskwa borashnuwa iyo kuwo kale zelenski ayaa wuxuu u guuxay khasaaraha ruushka ka soo gaaray gobolka krusk isagoo ku tilmaamay mid aada u caawinaya difaaca ukrain khudbad uu jeediyey ayuu ku yidhi waxaa taasi ay khuusaysaa burburinta saadka ciidanka ruushka iyo keydkooda taliyaha ciidanka cirka ee kef mykola oleshuk ayaa waxa uu isna ku sheegay telegram in waaxda duulista ay qayb firfircoon ay ka tahay howlgalka oo lagu beegsanayo waddooyinka iyo xarumaha saadka ee cadowga barasaabka gobolka krusk alexi simirnof ayaa waxa uu isna sheegay in ukrain ay burburisay waddo kaabada oo dulmarta webiga seym ee gudaha degmada krushkovisk ee gobolka dagaalkii ugu cuslaa si kastaba ahaatee ayaa waxa uu ka socday bariga ukrain halkaas oo ciidamada ruushka ay ku sugnaayeen muddo bilo ah iyaga oo ku jeeday dhinaca magaalada istaraatiijiga ah ee bokrovisk falanqeeyaal ayaa sheegay in ka jeedinta ciidamada ruushka ee bariga ay tahay mid ka mid ah ujeeddooyinka howlgalka ukrain ee krusk laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax taasi muujinaya ciidamada ruushka ayaa toban kilomitir u jira duleedka bokrovisk halka ay lixda kilomitir u jiraan meel u dhow myrnoharad sida ay sheegeen saraakiil deegaanka ah haddii ujeeddadu ay ahayd in dagaalka ruushka laga weeciyo dombas taasi way fashilantay sidaasna waxaa yidhi yohan michel oo ah khabiir militari oo faransiis ah cilmi baarana ka ah macadka i e s d ee magaalada leon ee dalka faransiiska yohan michel waxa uu sheegay in ukrain ay hiigsanayso in ay sare u qaaddo saameynteeda weerarka krusk halka ruushkuna uu isku dayo intaasi mid la mida uu ka sameeyo bariga ukrain